bsmi اllahi الرxmn الرaxيim alxamdu لilaahi rabi اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى aalihi وsaxbihi wslm ajmaciin ama bacdu waxaan soo haynay kitaabkii alfiyat الsuyuuطiyi lilimaam الsuyuuطi raximah اllah cashirka noogu dembeeyey wuxuu ku saabsanaa alirsaalu اlkhafiyu wاlmasiidu fii mutasili اlasaniid irsaalka khafigana waxa ay tahay riwaayo sanadka raawi ka mida ayaa ka maqan oo la gooyey wafi lxaqiiqa labada nin oo kala warinaysana waa isla mucaasaroodeen laba nin oo mucaasara ay dhex martay nin baa nin uu la caasiray buu xadiid ka sheega ama uu ka warinaa laakiin uunan waxba ka maqlin ama uunan la kulmin riwaayadaas marka waxaa la yidhaha irsaal khafi ah riwaayada ka soo horjeeda oo siyaadadii ay ku jirtana maxay noqonaysaa riwaayo saxiixa waa iyada mararka qaarna siyaadada waxay noqonaysaa khalad iyo wahmi nuqsaantaas sida saxda ah sanadkii baa nin lagu dhexdaraa maalan nin baa lagu dhexdarayaa sanadka oo aan fil xaqiiqa aan ku jirin wahmiga marka haddii siyaadada uu ku dhaco waxaa la dhahayaa almasiid fii mutasili اlasaniid riwaayada ka soo horjeedana saxiix waayo iyada marka marka hal mar ma dhici karto riwaayo mursal khafi in lagu tilmaamo tan ka soo horjeedana lagu tilmaamo masiid fii mutasil asaniid ma dhici karto ziyaadada hadday daciif tahay almasiid fii mutasil اlasaniida meesha jira bis nuqsaanta haddii ay khalad tahay oo ziyaadadu ay sax tahayna irsaal khafiyaa jiro baabkan marka wuxuu iskugu wada daray oo alirsaalu اlkhafiyu wاlmasiidu fii mutasili اlasaniid uu yidhi waxay tahay calaaqada ka dhexayso calaaqadaas iyada ah kutubaha kale oo musalaxa midba fani baab bay ka dhigaan sidaanaa laakiin fahamka u dhowo fiican sida lagu garta marka irsaalka khafiga ahna waxaa lagu gartaa nin imaama inuu sheego asaga ninkii inuu yidhaahdo anigi fulaan laysa lii riwaaya weligey waxba kama maqal inuu dhaho waxay ku imaan kartaa ziyaadadii in la dul istaagaba oo waxaa la arkay maalan meeshaan in nin uu ka maqan yahay oo riwaayada nin xaafida oo imaam xaafid ah ayaa ziyaado la yimid ninkaa xaafidku marka waxay keenaysaa riwaayadiisa inay saxiix tahay tan ka soo horjeedana irsaal khafiya ay tahay sidaana waa lagu gartaa hal qaacido shalayna aan sheegnay ayaa jirtay haddana aan ku celinayo fahamkeeda waxaa inuu qumuud gala ay dhici karto masaladaas waxay tahay riwaayada marka la dhihi karo irsaal khafi ayaa ku jiro waa haddii meesha lagu malaynayo inqidaaca meesha inqidaac labada nin ee loo malaynayo inaynan waxba iska maqlin beynahumaa haddii lafdi xadaanii ama samictu ama akhbaranii lafdi noocaas hadday ku kala wariyaan inqiaac meesha maba jiraayo markaas waxaa shardiya riwaayada naaqisada marka la cilaynaayo inay mucancan inay tahay inay mucancano tahay ayaa shardi ah taas marka sidaa fahma ibnu xajarna nusatu nadarka waa ku sheegaa yani qeydkaas waana qeyd muhiim ah intaasaan kii hore marka inaan uga noqda rabay qaala naadimu qaala naadimu raximah اllah ashaadu wاlmaxfuud wdu shuduudi ma rawa اlmaqbulu mukhaalifa arjaxa wاlmajcuulu arjaxa maxfuudu waqiila manfarad low lam yukhaalif qiila aw dabdan faqad ashaadu wlmaxfuud shaad iyo maxfuud shaad iyo maxfuud hal meelou ku wada sheegay sababtoo iyaguna calaaqa ka dhexaysa sida kii hadda aan kasoo tagnay oo kale shaadkaan tacriifinaynaa marka hore waa qaacideyneynaa shaad waxaa la yidhaahdaa mukhaalafatu اlmaqbuuli liman huwa wlaa minhu mukhaalafatu اlmaqbuuli liman huwa wlaa minhu intaas bis shaadku waxaa weeyaan nin maqbuul ah maqbuul markaan leeyahay waxaan ujeedaa cadli ah oo dabdina haysto dabdigiisa intuu doona ha la ekaado kii xasanka ha noqdo ama dabdigii saxiixa midkuu doona ha noqdo nin maqbuul ah ayaa wuxuu haddii keligiis oo xadiid wariye la aqbali lahaay ayaa wuxuu khilaafayaa liman huwa wlaa minhu nin isaga ka owleysan liman marka aan leeya marka liman waxay noqon kartaa hal nin oo isaga ka xifdi badan ninkii maalan waa waa hiqa isaga wuxuu khilaafay nin isaga ka hiqanimo badan ayuu riwaayada ku khilaafay riwaayadiisa waxaa la dhahayaa shaad riwaayada ka soo horjeedana waxaa la dhahayaa maxfuud riwaayada markaa laga tegaayo ee daciifka ah waa riwaaya shaadda midda ka soo horjeedana waxaa la dhahaya maxfuud tacbiirkan marka fiiri waxay noqon cidda uu ka soo horjeestayna waxay noqon karaan dad fara badan hal nin oo maalan hiqo ah ayaa wuxuu khilaafay saddex nin oo isagoo kale ah liman huwa owlaa minhu waay lianna karada iyo qilada karadaa owleysan ma ogtahay xagga xifdiga badnaantaa ku owleysan marka shaadka markaan tacriifinayna marka mukhaalafadu waa shardi mukhaalafatu lmaqbuul mukhaalafa waa shardi waa inay meesha horta mukhaalafa tahay almaqbuul ninka mukhaalafada la imaanayana waa inuu maqbuul yahay maxaa ku baxa maqbuulkii daciif nin daciifa haddii nin hiqa ah uu khilaafo shaad ma la dhahaayo munkar baa la dhahaya waa ka noo nooca noo imaan doono mukhaalafana maxaa ku baxay haddaanay mukhaalafaba jirin maalan ninkii maqbuulka ahay riwaayo wariyey cidna ma khilaafin waa la aqbalaba xadiidkiisa shuduud meesha ma imaanayo moogta mukhaalafatu lmaqbuuli liman oo khilaafo liman marka laleeyahayna dad badanay noqon karaanoo isagoo kale ah ama liman ruux owlaa minhu isagoo ka owleysanoo ka xifdi badan ayuu khilaafo shaada marka taasaa la yihahdaa riwaayadaasaa shaada la yihahdaa xadiidka saxiixa markaan tacriifinaynana waxaan kusoo marnay cadamu shuduud ayaa ka mid ahayd shuruudiisa riwaayadaas marka shuduudka midda ka soo horjeedo oo iyada yacnii mninka ninka maqbuulkaa ninka ka owleysanoo ou khilaafay riwaayadiisa waxaa la dhahayaa almaxfuud maxfuud baa lagu tilmaamaya taasna marka waxaa lagu tilmaamaya maxfuud ayb marka shaadka xukunkiisu marka muxuu noqonaya marka shaadka xukunkiisu waxa uu noqonayaa waa daciif min aqsaami daciif uu ka mid yahay xadiidka haddii mar shaad lagu xukumo waa daciif macnihiisa riwaayada maxfuudka ana waa da la xujaysana mid iyada la qaadanayo shuduudka marka ciladiisu cillo oo qarsoon miya mase cillo muuqato waa cillo qarsoon waay lianna maxaa yeeley ninkaani inuu mukhaalafo la yimid waxay u baahan tahay in duruqda xadiidka la tatabuco ma ogtahay waxaa dhici karta in haddii xadiidka duruqdiisa la tatabuco inuuna mukhaalafaba la imaanino isaga iyo rag kale ay sidaan dhahayaan ayaa dhici karta oo habkaasoo kale ay u warinayan calaa kullin marka xukunkiisa haddii xadiidka mar shuduud lagu xukumo waa daciif xadiidkii haddii shaada lagu xukumo ictibaar iyo mutaabacaad iyo shawaahid ma galaan ma galaayo sababtoo marka horeba shuduudka marka intaan lagu xukumin ayaa duruqdiisa la fiiriyey bal wax horta ma haystaa nin kaloo ninkan waafaqay ma jiraa waa la waayey markii la waayey kadib baa shaada lagu xukumay kadib waxa la raadinaya marka waa maxay mutaabacada dambe oo la raadinaya maxay noqonaysaa waama natiijada shuduudkaaba waxay ku timaadaa saasba wadushuduudi shuduudka ka u saaxiibka ah maa weeyaan shay xadiid rawaa uu wariyey almaqbuulu kii maqbuulka ahaaye la aqbalay mukhaalifan xaal uu yahay midkii khilaafayo arjaxa ay arjaxa minhu mid isaga ka raajixnimo badan xaal uu khilaafayo wاlmajcuulu kan la yeelay arjaxa midka arjax laga yeelay wاlmajcuulu midka la yeelay arjaxa yanii yani wاlmajcuulu midka laga dhigay arjaxa raajixa inuu raajix yahay laga dhigay maxfuudun maxfuud weeyaan ka isagana waqiila waxaa la yidhi huwa shaadku maa xadiid weeyaan infarada ou la gooni noqday yacnii alraawi almaqbuulu maqbuul yacni alraawi raawigu wuxuu la gooni noqday baa la yidhi low lam yukhaalif yaan waxbaba khilaafin qiila waxaa la yidhi tacriif saddexaad waayo ow amase faqada maa faqada raawihi raawigiisu koo waaye weeyaan dabdan dabdi oo waaye raawiga raawiga dabdi waayo xadiidka oo wariyo ayaa waxaa la yidhaahdaa shaad baa la yidhi labadan beyd imaamu suyuudi wuxuu ku sheegayaa saddex tacriif oo shaadka loo sheegay kan raajixana waa midkuu ku bilaabay waa oo uu yidhi wadushuduudi maa rawa almaqbuulu wadushuduudi shuduudka ka u saaxiibkaa maa xadiid weeyaan rawaa oo wariyey almaqbuulu maqbuul in maqbuul la yidhaahdaana fiican sababta waxay tahay culamada qaar baa waxay dhahaan markay shaadka tacriifinayaan maa yacnii mukhaalafatu hiqati lihiqaat tacbiirkaas qusuuraa ku jiro mukhaalafatu hiqati markaad leedahay nin hiqa ah khilaafka uu khilaafayo lihiqaati dad ka hiqaysan oo badan waxaa ka imaanaya mukhaalafatu hiqa hiqa horta waxaa la yidhaha ninka xadiidkiisu saxiixa yahay oo yacnii dabdigiisu uu taamka yahay waxaa imaanaysa marka ninka dabdigiisu uu gaaban yahay oo xadiidkiisa xasanka la dhihi lahaa waxa uu ku khilaafa raawi hiqa ah maxaa lagu tilmaamaya isaga maxaa la dhahayaa kaas shaad lama dhahaya miya waa la dhahaa shaad marka tacbiirkan waa gaaban yahay cur sideedana yacni tacriifaadka waxaa loogu talagalay tacriifku inuu ahaado an yakuuna jaamican maanican inuu tacriifku wax badan ururiyo wax badanna yacnii uu manciyo waxyaaba badanoo aan loogu talagelin oo soo galaana waa inuu manciyo ayaa laga rabaa marka tanaa fiican maqbuul marka marka la yidhaahdo kii xasanka ahaa xadiidkiisa iyo kii uu xadiidkiisu saxiix ah labadaba maqbuul bay waa kusoo wadagelayaan marka saa marka caamsan maa xadiid weeyaan rawaa uu wariye almaqbuulu maqbuul uu wariye mukhaalifan xaal uu yahay midkii khilaafaya arjaxa mid isaga ka raajixnimo badan waalmajcuulu midka laga yeelay huwa maaga kan laga yeelay arjaxa laga yeelay jacala laba mafcuul waa tii qaada jirtay mafcuulka koowaad marka waad naayulfaacil ahaanay u qaadatay hadda oo waxaa weya wlmajcuulu majcuul waa mafcuul waa ismu mafcuul waa ismiga mafcuulna yacmalu camala ficlihi ficilkiisuna waa ficilkii mabni lilmajhuulka ahaa marka naabal faacilkiisa waa muqadar arjaxadaasna waa mafcuulkii labaad waa oo caadi oo u nasbistay maxfuuduntana marka waa khabar wlmajcuulu midka laga yeelay huwa shaygaasba maagaas arjaxa arjaxo kan laga yeelay riwaayada arjaxo laga dhigay maxfuudun weeyaan mid maxfuud ah waqiila waxaa maxfuud baa la yidhaha midda kasoo horjeeda marka waqiila waxaa la yidhi man farada waa wuxuu la gooni noqday qof low lam yukhaalif yaan waxba khilaafin qaar culamada ka mid a waxay leeyihiin ninka maqbuulka bimujarad xadiid uu keligiis wariye ayaa waxaa la yidhaahdaa shaad calaa daalika waxaa dhacaysa marka de haddaan mukhaalafo jirin xadiid shaad oo saxiixa in la helaa imaanaysa marka taasna waa laga fiican yahay qiila waxaa la yidhi ow dabdan faqad aw amase faqada dabdan aw amase faqada inuu waaye raawiga warinaayo xadiidka dabdan dabdi uu waaye yani riwaayat اladii faqada dabdan kii dabdi waayey riwaayadiisa ayaa waxaa la yidhaha shaadna waa la yidhi oo tacbiirkan tacriifkan isaga waxaa wata xaakim xaakim xadiidka shaadka wuxuu ku fasirayaa maa tafarada bihi yacnii raawi oo say lxifdi camal ah wuxuu la gooni noqoda marka labadan tacriifood dambe maxay wadaagaan ayagu mukhaalafo ma shardinayo tacriifkii horena maxaa ku jiray mukhaalafo ayaa ku jirtay ayb labada tacriifsaddexda qowl baa ku jirta almunkaru wاlmacruufu munkarkii iyo macruufkii labadanna waa isleeyihiin munkar maxaa la yidhaahdaa mukhaalafatu اdaciifi lilmaqbuul mukhaalafatu اdaciifi lilmaqbuul nin daciifa oo haddii xadiidka uu keligii wariyaba aan la aqbali lahayn ayaa wuxuu khilaafayaa nin maqbuul ah buu khilaafaya kaasna waxaa la yidhaahdaa munkaraa la dhaha riwaayadaas riwaayada iyadaa munkar baa la yidhaahdaa macruufna midda ka soo horjeeda oo raajixaa la yidhaahdaa midda ka soo horjeeda iyada oo ninka maqbuulka uu warinayana waxaa la yidhahdaa macruuf wuxuu yidhi marka almunkaru munkar alladii kii weeyaan rawaa uu wariyey hayru hiqati hiqa hayrkiis mukhaalifan xaal uu yahay midkii khilaafayo ahiqata hiqada khilaafayo qad xaqaqa waa taxqiijiyey ibnu xajar hu kaas yacnii tacriifkan ayuu taxqiijiyey fii nukhbatin nukhbo dhexdeeduu ku taxqiijiyey kitaabka ibnu xajar leeyaho nukhbatulfikerka la yidhaahdo ayuu ku taxqiijiyey ibnu xajar uu yidhi sidaan almunkaru munkarka aladii kii weeyaan xadiidkii rawaa uu wariyey hayru hiqati hiqa hayrkiis hiqa hadda maqbuuluu ka wadaa mukhaalifan xaal uu yahay kii ku khilaafayo ahiqata yacnii ama almaqbuula maqbuul isagoo ku khilaafayo ninaan maqbuul ahayn ayaa riwaayo keenay oo nin maqbuul ah buu ku khilaafay munkar baa la dhahayaa riwaayadiisa ta ka soo horjeedaana macruuf bay noqonaysaa qad xaqaqahu sidaabuu taxqiijiyey ibnu xajar fii nuqbatin nuqbo dhexdiisa kitaabka nuqbaha la yidhaha sidaabuu ku taxqiijiyey kitaab yar oo ibnu xajar uu ka alifay musalaxa markii dambena uu sharxay una dhigmo kutubta waaweyn ee musalaxa u dhigmaa oo waaweyn ay u dhigmaa masaa'il aan ku oolin kutubta waaweyn baad ugu tegaysaa nuqbaha iyo nushada nacam safar ayuuna ku alifay safar ayuu ku alifay sancaani siduu sheegaya qasabu sukarka nacam wuxuu yidhi marka qaabalahu اlmacruufu waladii ra'aa taraadufa اlmunkari washaadi na'aa qaabala waxaa muqaabaleeyo ka soo horjeestay hu munkarka almacruufu macruuf ayaa kasoo horjeestay riwaayada ka soo horjeedaa macruuf bay noqotay waladii kii ra'aa arkay taraadufa almunkari munkarka fangelidiisa iyo washaadi iyo shaadka isfangelidooda kii sidaa ra'yeeyey na-aa ay bacuda waa fogaaday cani sawaabi buu ka fogaaday sawaabkiibuu ka dheeraaday culimmada qaar baa waxay leeyihin munkar iyo shaad waa isku mid un maxaa laga wadaa munkar iyo shaad maxay yihiin nin daciifa oo riwaayo la gooni noqday maa tafarada bihi raawin daciif wixii raawi daciifa oo la gooni noqday walow lam yukhaalifba waa shaad bay dhaheen munkarna kaas unbaa la dhahaa shuduudkii iyo munkarkii bay isku mid ka dhigeen waana iswaa isfangashan yihiin bay dhaheen laakiin kaasi xaq ee sawaabka waa ka fogaaday sababto a maxay ku shaad iyo munkar meelna waa iska leeyihiin meelna waa ku kala duwan yihiin yajtamicaani wayaftariqaani xaggay ku kulmaayaan maya mukhaalafaday ku kulmaayaan kanna waa mukhaalafa kanna waa mukhaalafa xaggay ku kala tegaayaan marka iqada iyo maqbuulki iyo waxay ku kala tegaayaan hayrulmaqbuul saas sida ibnu xajar taxqiijiyana waaba saas almatruuku xadiidkii matruuga ahaa xadiidka matruuga la yidhaahdo ayuu sheegaya halkan matruuq xadiidna waa lagu magacaabaa raawina waa lagu magacaabaa fulaan ibnu fulaan matruukun haddii lagu yidhaha jarxi adag waay matruuga matruuq marka xadiid lagu magacaabayana waa xadiid dacfigiisu aada u daran yahay waa nin yacnii dacfigiisa lagu ijmaacay ama mutaham nin ah ninku hadduu mutaham yahay mutaham waxaa la yidhaahdaa xadiidka nebiga isagoo ka been abuuranaya lama arkin laakiin isagoo dadka been u sheegayaa la arkay isagoo dadkii been u sheegayaa la arkay laakiin fii xadiidi rasuulilah laguma qabanin isagoo been ka sheegaya ninka noocaasa mutahamaa la yidhaha maxaa yeele tuhmad waxaa loo qabaa inuu xadiidkana ka been sheego riwaayada oo la gooni noqdo nin noocaasoo kale ama oo wariye waxaa la yidhaha matruuq kaas xadiidkiisa matruuq baa la dhahaya maa tafarada bihi ama maa rawaahu almutaham wasami bilmatruuki fardan tusibii raawin lahu mutahamun bilkadibi aw carafuuhu minhu fii gayri اlahar aw fisqin aw gaflatin aw wahmin kahur wasami magacow bilmatruuki matruuk ku magacow xadiian xadiid ku magacow xadiidkaasoo fardan fardi ah hal nin uu wariyey tusib waad asiibaysaay tusib waa iska marka waa iska waxaa weeyaan jumla muctarida camal tusib waad asiibaye raawin tusib waad asiibaysaa raawin raawi ou la gooni noqday raawigaasoo mutahamun amase raawin raawi lahu riwaayada iska leh riwaayada wariyey raawin raawi raawigaasoo lahu yani riwaayadii ay u sugnaatay isaga wariyey mutahamun weeyaan mid yacni mutaham la tuhmaysto bilkadibi lagu tuhmaysto sidaa marka in loo kala gooyo wasami magacaw bilmatruuki matruuk ku magacaw xadiian xadiid xadiidkaasoo fardan fardi ah tusib waad asiibaysaa raawin raawi oo lahu matruuga u sugnaaday xadiidka matruuga u sugnaaday mutahamun waaye mid mutahamo la tuhmaysto waaye bilkadibi been ku lagu tuhmaystay weeyaan raawigiisana aw amase carafuu way garteen hu kadibkiibay garteen minhu min araawi raawiga xaggiisay ka garteen fii gayri اlahar xadiidka nebiga waxaan ahayn dhexdiisiibay uga garteen beentii aw amase fisqin fii fisqin fisqibay ku arkeenay ku garteen aw amase haflatin haflo dhoohanaan aw amase wahmin wahmi ismoodsiin wahmigaasoo ka hura batay halkan beytka hore wuxuu ku tacriifiyey matruuq matruuq waxaa la yidhaha buu yidhi xadiid fardi ah raawigiisuna ou mutaham bilkadib yahay xadiid fardi ah raawigiisuna ou mutaham bilkadib yahay ayaa waxaa la yidhahdaa matruuq see ninku marka mutaham bilkadib ku noqona beentii ayaa lagu garanayaa lagu ogaanayaa fii hayri alahar fii hayri alahar waxuu ka wadaa fii hayri xadiidi rasuulilah sal ll l slam xadiidka nebiga meelaan ahayn ayaa beenta loogu lagu gartay beenaa laga arkay beenaa laga gartay xaggiisa isagoo hadallada dadka uu sheega ay ka been sheegayaa la arkay laakiin xadiidka nebiga laguma hayo ogow xadiidka nebiga hadduu ka been sheego isaga xadiidka nebiga hadduu ka been sheego ninka noocaas waxaa la yidhaha wadaac wadaac yani wax noocaas oo kale fulaanun yadacu alxadiid iyo fulaanun wadaacun dajaal iyo waxyaaba noocaasay dhahayaan laakiin been xadiid nebi ma lagu arkin dhexdiisa laakiin fii xadiidi naasuu ka been sheegaa mutahama kaasoo kale lagu magacaaba maxaa yeelay mutahamun wuxuu halis u yahay oo lagu tuhmaysanayaa nebigan inuu ka been abuurto wasami magacaaw bilmatruuki matruuk ku magacaw xadiidan xadiid xadiidkaasoo fardan fardi ah tusib waad asiibaysaa tusibi sawaaba sawaabkii baad asiibaysaa raawin raawi oo lahu lilmatruuki matruuga u sugnaadayna mutahamun weeyaan mid la tuhmaystay bilkadibi lagu tuhmaystay aw amase carafuu way garteen hu beentii bay garteen minhu min araawi raawiga xaggiisay ka garteen fii hayri اlahar xadiidka nebiga hayrkiisa dhexdiisay uga garteen aw amase fisqin aw carafuuhu beentii bay garteenoo fii fisqin fisqi dhexdiisa ay ku garteen aw amase haflatin haflo dhexdeeda aw amase wahmin wahmi dhexdiisa wahmigaasoo kahura batay maalan raawiga waa faasiq hadda been gaara laguma oga laakiin waa faasiq haddii uu faasiq yahay xadiidka uu nin faasiqa la gooni noqdo matruuq baa la yska dhahaya waa matruuq ama khafla khafladu waxay tahay qofku inuu iska qof dhoohan inuu iska yahay haalibu axwaalihi waxaa weeyaan wax oo nin mutayaqidoo soo jeeda ma aha ma baraarugsana ninka noocaas oo kale riwaayada uu la goonida noqonayo riwaaya waxaa weya matruuq xadiis matruuq baa la yska aw amase wahmin kahur ama wahmigiisa aad u batay waa nin ismoodsiintiisa badan waxbuu ismoodsiinayaa sidii maaha waa si kale sabaabku maahana waa si kale marka waxyaabahaas o dhan ibnu xajar waa kuu dhihi jiray uma uma almarduudu ima an yakuuna lisaqdin fi sanad aw dacnin fi raawi noqbaa ku dhihi jiray marduudku waxaa weyan imaa sanadka wax ka maqan yihiin ama dacni raawiga la duray oo la dacniyey marka dacniga ruwaadda waa tii toban ka dhigi jiray toban waa tuu ka dhigi jiray waxaa ku jirta marka ou fisqihi ou wahamihi iyo waata waxaas sheegi jireen noqbaha alafraadu xadiidka fardiga ah halkan marka wuxuu ka galay alfardu fardigu laba u qaybsamaa fardi mulaqa iyo fardi muqayada alfardu nisbiyi iyo alfardu lmulaqaan ujeedaa fardiga mulaqa waxaa weeyaan waa meesha saxaabiga u dhow xadiidka qaraabadu ay ka gasho haraabada iyo kelinimada waxay ka gelaysaa aslu sanad mulaq waxaa la yidhaha fardi mulaqa fardiga nisbigana waa kuwo tiro badanoo tixi doono oo waxaa weeyaan waa fardi binisbati lishayin marka loo fiiriyo maalan binisbati liraawin xadiidka zuhri oo kale dad badanaa xadiidka warinayaan laakiin maalan binisbati lizuhriyi marka zuhri aan soo qabanno ardaydii ka warisay ayaa hal nin maalan noqonayo waxaa la dhahayaa maalan tafarada bihi yuunus can izuhriyi fardi nisbi ah waayo binisbati lizuhri xadiidkan yuunus keliya ka wariyey ee xadiidkan laakiin waxaa dhici karta inuu duruq kaloo fara badan oo kale uu leeyahay iska fardi nisbi kaasoo kale fardiga nisbiga waxaa kaloo noqon karaa beled mid beled lagu qeyday maalan tafarada bihi waxaa xadiidkan la tafaruday ahlu maka oo kale waa fardi oo nisbi ah weliba binisbati lilbuldaan xadiidkan markuu ka soo baxay wuxuu noqon karaa fardigu ama tafarudku binisbati lihiqaat xadiidaa maalan la wariyey waxaa wariyeen rag fara badanoo ducafo ah hal nin oo hiqaana waa wariyey xadiidkaas marka loo fiiriyo hiqaadka xadiidkan muxuu noqonaa fardi riwaayat hiqaat marka loo fiiriyo waa hal waxaa la dhahayaa tafarada bihi fulanu min ahiqaat alfardu ima muطlaqu man farada raawin bihi fain lidabdin bacuda rudda waid yaqrubu minhu faxasan aw balaga dabda fasaxi xayثu can alfardu fardigu imaa muطlaqun weeyaan fardi oo mulaqa imaa fardun fardi weeyaan fardigaasoo muطlaqun mulaqa huwa fardigu mطlaqa maa xadiid weeyaan in farada uu la gooni noqday bihi isaga uu la gooni noqday raawin raawi uu la gooni noqday xadiidkii uu raawi uu la gooni noqday waa fardi mulaqa fa in lidabdin raawigaa marka kala saaro raawi daabida haddii uu yahay oo hiqa ah xadiidku waa saxiix haddii laakiin dabdi uu waayeba ka waran fain fain bacuda haddii uu ka fogaado lidabdin can idabdi laamka bimacnaa can fain bacuda haddii uu fogaado raawigii can idabdi dabdiga xaggiisa uu ka fogaado rudda waa la celinayaa xadiidkaasoo marduud buu noqday halkaa fardigii mulaqa uga baxma waid yaqrubu waid goor yaqrubu uu dhowaanayo minhu min adabdi dabdiga uu usoo dhowaadana fa xasanun fa huwa xadiidku xasanun weeyaan aw amase balaqa wuxuu gaaray addabda dabdigii taamka ahaa fa saxiix tasxiixi xaydu meel canna uu ka soo daahiro warkaas marka war dhammaaday fardiga mudlaqa waa xadiidka uu la gooni noqdo raawi uu la gooni noqdo raawigaasi hadii haddii uu dabdiga ka fogaado xadiidkiisa raddi xukmuhu araddu waa haddii dabdiga uu usoo dhowaado dabdigiisa uu dhow yahayna fa xasanun waay haddii dabdigiisa uu taam yahayna fa saxiixun waay waa saxiixinaysaa intaas hadalkaasaa ku dhammaaday marka kii nisbigaabuu soo galayo waminhu wamin alfardi fardigii waxaa ka mida ama wamin alafraadi waxaa ka mida nisbiyun fardun nisbiyun fardi oo nisbi ah nisbi waxaa laga wadaa binisbati likada marka marka kaa iyo kaa la fiiriyo waa fardi ee si mutlaqoo guud fardi uma ahan taas wa minhu waxaa ka mida fardigii nisbiyun mid nisbi abaa ka mida muxuu nisbi ku ahaadayna biqaydin bisababi qaydin qeyd sababtiis qaydkaasoo yuctamadu la cuskado qaydkaas oo yuctamadu la cuskado ayb biiqatin lagu qaydo biiqatin qaydinta ku tacaluji biiqatin lagu qaydo hadda waxuu kaaga hadlayaa anwaacdii fardiga nisbiga ahaa mid iqa lagu qaydo iqada lagu qaydaa maala waxaa ka mid a tafarada bihi cuqayl ayaa tiri tafarada bihi cuqayl bnu khaalid can zuhriyi yani marka waxaad ka wadaa xadiidkan nin kale oo iqa ah oo wariyey ma jiro ilaa cuqayl ma ahani ogow laakiin rag kale oo wariyey waa jiraan xadiidka fardi mulaqa ma aha dad wariyey waa jiraan laakiin dadkaasu iqaad ma aha binisbati lihiqaat xadiidkan waa fardi maxaa yeele hal nin oo hiqaa bisaa wariyey ma la gartay wa minhu nisbiyun baa ka mida bisababi qeydin nisbi ku ah qeyd sababtiisa qeydkaasoo yuctamadu la cuskado bihiqatin lagu qaydo hiqa lagu qaydo tafarada bihi fulaanu marka wuxuu ka wadaa fulaankan nin hiqa ah hebel bis un baa ka wariyey fulaankan ee xadiidka waa jira duruq kale oo raggeedu ay yacnii ay wariyeen rag kale laakiin hiqaad ma ahna raggaas aw amase can fulaanin lagu qaydo fulaan lagu qaydo xadiidkii maalan rag aad u fara badan baa warinayo laakiin innagaa waxaan rabnaa riwaayo gooni ah baan soo qaadnay markaasaan waxaan nidhi tafarada bihi fulaanun can izuhriyi yani kama wadna xadiidkan waa qariib sidiisaba lakin waxaan ka wadnaa binisbati lizuhri hebel keliya xadiidkan wariyey binisbati lizuhriyi hebel baa wariyey iyadoo ay dhici karto shuyuukhda kale inay rag kale ka warwariyeen laakiin zuhri markaan soo qabsanno xadiidkan waa fardi maxaa ila hal nin baa ka wariyey kaasna marka ow can fulaanin tawa aw baladin ama baled tafarada bihi ahlu maka tafarada bihi ahlulbasra xadiidka yacnii dhinaca buldaanta marka laga fiiriya waa fardi laakiin waxaa dhici karta reer basra ha wariyaane laakiin inay ku warinayaan jamaacaad fara badan inay warinayaan marka fardigu mulaq ma ahan laakiin waa nisbiyo binisbati lilbuldaan oo xadiidka fardi u yahay amaa binisbati lilashkhaas waxaa dhici karta inay dad badan warinayaan fayaqrubu اlأwalu min fardin warad wahaakada الثaaliثu in fardan yurid in fardan yirid yerid ya infardan yurad hahe fayaqrubu wou dhowaanayaa fayaqrubu waa dhowaanayaa alawalu midka hore kan hore muxuu ka wadaa fardiga nisbigaa saddex nooc laga sheegay bihiqatin can fulaanin baladin saddexdaasaa laga sheegay alawalu marka kou noqonaya maa tafarada bihi hiqatun fayaqrubu lwalu kan hore waa dhowaanayaa min fardin fardiba u dhowaanayaa fardigaasoo warada soo arooray fardiga soo arooray waa kee hore kow lagu sheega xagga hore kii mudlaqa ahaa yacnii tafarada bihi min ahiqaati fulaan iyo waxaa isku dhow uu leeyahay fardigii mudlaqa ah fayaqrubu wuu dhowaanayaa alawalu midka hore min fardin fardiba usoo dhowaanayaa fardigaasoo waradda hore usoo arooray yacni marka la yidhaahdo lam yarwi min ahiqaati axadun ilaa fulaan xadiidkan nin hiqa ah oo wariyey ma jiro ilaa hebel ma ahni marka la yidhaahdo wuxuu ku soo dhowaanayaa fardigii mudlaqaa sababta ugu dhowaanaya waa maxay ee riwaayatu daciif maxay qiimo lahayd awel ninkan daciifka riwaayadiisa haddii daciifkeedu weliba uu daran yahay wujuuduhaa ka cadamihaa marka hadday mar wujuudkii cadamkii is lahaadeen xadiidka asagoo fardi camal ah wahaakadaa sidaasoo kale ahaaliu kan saddexaadna sidaasoo kale wahaaliu kan saddexaadna haakadaa kanoo kale u ahaaday haaliku marka waa ka tafarada bihi ahlu maka oo kale ee goorma u noqonaya isaguna sidaasoo kale oo fardiga mudlaqa usoo dhowaanayaa wuxuu usoo dhowaanayaa markii isagoo hal nin keliya xadiidka uu wariyo halkii nin beled kalena aan lagu warinin xadiidka marka xadiidka marka aan beled kale xadiidka lagu warinin oo reer maka keliya ay wariyaan haddana uu la gooni noqdo maalan daawuus oo kale ama cadaa ibn abi rabaax oo kale la gooni noqday fardigii mudlaqa is yeelanaya fardi mudlaqana waa yahay fardi nisbiyana waa yahay binisbati lilbuldaan xadiidka markuu ka soo baxo binisbati liruwaatina hal nin keliyaa warina marka dhinacaas inuu uga soo dhawaada la wاhaaliثu kan saddexaadna haakada kan ayuu kula mid yahay in fardan waa kana marka isaga qeydka isagaaba sheegaba in yurad haddii marka la doono fardan fardi ayb waxaa ka fiican marka in yarid in yarid in yarid hadduu soo arooro huwa isagu fardan xaala kownihi fardan xaal uu fardi yahay yacnii kii tafarada bihi ahlu maka isagoo haddana fardi oo hal nin keliya qaraabo ay ku jirto oo hal nin keliya oo werinaya markuu soo arooro kii koowaadoo la mid noqona marka uu ku dhowaanaya yariddaasaa marka fiican ama in yurad hadduu ka wado in yuurad haddii la soo arooriyo fardan xaala kowni fardan u yahay halkaas marka afraaddii wixii lamidkaaba uga baxa alghariibu waalcasiizu waalmashhuuru waalmustafiidu waalmutawaatir halkan wuxuu ka hadlayaa qariib casiiz mashhuur iyo mutawaatir mustafiid isaga noogu kaadi waxay isla mid yihiin mashhuur un hariib waxaa la yidhaahdaa xadiidka uu hal raawi wariyo xadiidka dabaqada ugu yari hal nin uu yahay casiizna waxaa la yidhahdaa xadiidka dabaqada ugu yari ay laba tahay maa rawaahu thnaan waxay laba warisaa casiiz la yidhaahdaa hariibna maa rawaahu raawin faqad waa wixii hal raawi oo wariyey mashhuurna waa maxay mashhuurna waa wixii ay wariyaan saddex iyo ka badan walam yabluq xadda tawaaturi tawaaturkiina aan gaarin mutawaatirkii ma gaarin saddex qofna waa warisa dabaqada ugu yari waa saddex mustafiidna mashhuurka oo lamid yahay mutawaatirna maxaa la yidhaahdaa maa rawaahu cadadun kahiir waa waxay wariyaan cadad fara badan istaxaalat alcaadatu tawaadu'ahum cala alkadib oo caadadii ay mustaxiil ka dhigtay inay dadkaasi been isku waafaqaan wayantahi ila alxisi shay maxsuusana ku dhammaado ra'aytu iyo samictu iyo wax lamida ayuu ku dhammaanayaa wayufiidu lqaca mutawaatirkiina marka waa kaasa alawal marka baabkan sixa iyo dacfi iyo xasan wax calaaqaa lama laha hariib saxiixaa jiri karo daciifaa jiri karo xasanaa jiri karo waxaa jiri karo casiiz oo daciifa casiiz saxiixaa jiri karo shuruudii un saxiixi haddaa rabto shuruudihii unbaad u laabanaysaa alwalu kan hore kan hore waa kay hariibkii waaye alwalu kan hore almuطlaqu weeyaan kii la sii daayey fardan min jihati fardin kelinimo loo sii daayo xaggeeda fardan waa tamyiiz ahaan baa loo nasbinaya marka alwalu kan hore almuطlaqu weeyaan midka la sii daayey oo la idlaaqay fardan min jihati fardin kelinimo xaggeeda loo idlaaqay wixii yacni hal raawi oo wariyey tusaalaheeda inama alacmaalu binniyaat nebiga cumar keliyaa ka wariyey cumarna waxaa ka wariyey calqamata bnu waqaas alleythi calqamana waxaa ka wariyey moxamed ibn ibraahim ataymi keligiis moxamed ibn ibraahimna waxaa ka wariyey yaxya bnu saciidin yaxya bnu saciidin alansaari keligiis dabadeed ayaa marka xadiidku wuxuu noqday sii faafay marka hal is isaga kaa qaldamayna waxay tahay hal meel keliya sanadku dabaqaada u leeyahay maalan cumar waa dabaqa hadda calqama waa dabaqa dabaqadii saxaabada ka warinaysa moxamed ibnu ibraahim waa dabaqo taabicigaas weynu ka warinaa wahaa kada marka xadiidka dabaqada ugu tirada yar marka hal nin haddii uu yahay hariib baa la dhahayaa maalan xadiidaa nebiga waxaa ka maqashay shan saxaabi shantooda waxaa ka wariyay hal taabici bis uma labaatanaa ka sii warisay halkaa taabici haddana soddon baa sii warisay xadiidkaas maxaa lagu magacaabaya hariib maxaa yeeley tasmiyada baabkan waxaa xukumo tirada ugu yaraa xukunto dabaqada ugu yaray hadday hal noqoto waa hariib hadday laba noqotona waa casiiz hadday saddex noqotona waa mashhuur shuruudda tawaatur haddaan la helin baabka marka mutawaatirku isaga waa ka baxsan yahay xoogaayo maxaa yeeley mutawaatirku isaga mabaaxiftiisa min mabaaxif اlusuul musalaxa ada mabaaxifkuma laha alawalu kan hore almuطlaqu weeyaan kii la sii daayay fardan min jihati fardin kelinimada xaggeeda waladii midka lahu oo u sugnaaday dariiqaani laba dariiq koo u sugnaaday faqad oo keliyana khud qaado lahu isaga u qaado qaado wasma alcasiizi u qaado wasma alcasiizi casiiska sifadiisa u qaado waladii midka lahu ay u sugnaatay dariiqaani laba dariiq faqad oo keliya khud lahu u qaado isaga wasma alcasiizi wasfa alcasiizi casiis wasfigiisa u qaado casiiskiina halkaas kugu sheegay kay laba wariyaan maalan xadiid baa waxaa warisay dhowr saxaabiyaa nebiga ka wariyeen dhowrkaas saxaabi waxaa ka wariisay laba taabicin bis cid kale oo labadaas wehelisa maba jirta xadiidkaas casiis baa lagu magacaabaya ibnu xibbaan isaga casiis wax la yidhaha maba jiro uu yidhi sababtoo wax u qaatay isaga casiis ma jiro uu yidhi laakiin culammadu waxay yidhahdeen hadduu ka wado ma jira xadiid ay laba nebiga ka warisay laba ay ka sii warisay laba ka sii warisay oo laba laba un ku socda ma jiro sidaa hadduu ka wado warkiisu waa ixtimaal uu yeelan karaa haddii laakiin uu ka wado sideedaba casiiz waxa la yidhaha ma jiro saxiix ma aha iyada waa jira casiiz maxaa yeele casiisku shardi uma aha dabaqo kastaa laba laba laba inay isku sar go-naato hadday mid shan tahay midna sideed tahay midna ay laba tahay khalaas xadiidka casiizuu noqday marka waladii midka rawaahu ay wariyaan alaaatun saddexna mashhuurunaa mashhuurkeenna waa haddaan muxadisiin nahay waladii midka rawaahu wariyo alaaatun saddex kay wariyaan mashhuurunaa weeyaan mashhuurkeenna ra'aahu qowmun qola way arkeen yusaawii inuu u dhigmo almustafiida mustafiid inuu u dhigmo qaar culimmadii ka mid ah marka waxay arkeen mashhuurkii iyo mustafiidkii isku mid inay yihiin wal asaxu sida asaxa ahna ayb wal asaxu sida saxiixnimada badan haadaa kan ismu ishaaraha mustafiidku u laabanaya haadaa kan mustafiidku biakara marwiyun mid la wariyo waayo biakara wax ka badan min alaaثatin saddex ka badan laakiinse wuxuu yidhi mustafiidku waa midkii saddex ka badan ay warinayaan walaakin laakiinse maamaa wadaxa ay maa balaqa uunan gaarin xadda tawaaturin xaddu tawaatur aan gaarin mashhuur mustafiid buu kala qaaday mashhuur wuxuu yidhi wixii saddex ay weriso mustafiidna wixii saddex ka badan ay wariyaan laakiin aan gaarin xadda tawaatur xadkii tawaaturka aan gaarin walasaxu sida asaxnimada badan haadaa kan mustafiidka ah biakharin marwiyin ku la wariyey weyaan biakharin wax ka badan min alaaa saddex wax ka badan walaakin maa wadaxa walaakin lagu noqoya maa wadaxa aan sugnaanin xad aan gaarin xadda tawaaturin tawaaturka xadkiisa aan gaarin wa kullun yanqasim wa kullun mid kastaa oo inta kuwaan soo sheegnay ah yanqasimu wou qaybsamayaa limaaba u qaybsamayaa kii yatasimu u calaamaysmaya bisixatin sixo wa dacfin iyo dacfi intii hadda aan soo sheegnay hariib casiiz mashhuur mustafiid yacnii wuxuu u qaybsamaa saxiix iyo daciifka labadaba waa noqdaa saxiix iyo daciif iyo xasanba waa noqdaa wاlgaalibu الضacfu calى اlgariibi waqusima اlfardu ilى gariibi fii matnihi wasanadi wahaani qad walaa taraa gariiba matnin laa sanad wاlgaalibu sida gaalibka calى اlgariibi gariib u gaalib ah aلضacfu weeyaan xadiidka haddii axaadiidta gariibka ah sida gaalibka waa daciif laakiin oowada hada xadiiثu gariibu haddii la yaraha inuu daciif yahay isaga qaadanin mar walba asagoo gariib oo saxiix waa jiri karaa hore usoo sheegay laakiin markii la baaray axaadiidta gariibka ah waxay u badatay daciif culamada qaarkood waa jiraan xadiidka hariibku inay u isticmaalaanba xadiidka daciifka ah wاlgaalibu sida haalibka cala اlgariibi hariibka korkiisa haalibka ku ah aلضacfu weeyaan waqusima waa la qeybiyey alfardu fardigiina ilaa hariibin ilaa hariibin hariib baa loo qeybiyey fii matnihi matnigiisa iyo wasanadin iyo sanadba mid matnigana hariib ku ah sanadkana hariib ku ah matnigaasoo kale lamaba werininba sanadkiina waa ku qariibo sanadkiina hal nin un keliyaa werinayo waathaani kan labaad bis mid ku ah waathaani kan labaad qad oo keliya ay faqad oo keliya waathaani keebaa marka hariibun fi sanad bis mid ah fii matni fii matnihi wa sanadin uu soo yiri marka kullaaga feeri waqussima alfardu waa la qeybiyey ilaa hariibin qariib baa loo qeybiyey fii matnihi wa sanadin mid dhinaca matniga iyo sanadka labadaba hariibka ah waathaani iyo mid xagga kan labaad xaggiisa hariibka ah kan labaad marka waa wasanadin taas matni iyo sanad mid hariibka ah iyo mid mid kan labaad keliya hariibka oo sanad bis hariibka ah sanadkiisaa hariib ah amaa laakiin matniga isagoo badan oo soo arooray waa la helaan matnigiisu hariib ma ahan sanadkiisaa laakiin hal nin keliya oo warinaya walaa taraa arki maysid marka maxaa kuusoo taqsiimka marka maxaa ka dhimay mid matnigii sanadkii hariibka ah iyo mid sanadkii hariibka oo ku yidhi maxaa kuu dhimana mid matniga hariibka oon sanadkii hariibka ahayn soo maa kaas wuxuu ku yidhi walaa taraa arkiba maysidba hariiba matnin matni hariibkiis ma arkaysid laa sanad sanadka aan hariibka ahayn midaan sanadkii hariib matni keligiis hariib ah oo sanadkana aan qaraabo uga jirin maba arkaysid ويطلق المشهور للdي اشتهر في الناaس من غyri شhروuط تcتبر ويطلق waa مشهوurkiiba dib uga laabto تacriifkiisi waa soo garatay ma waxaa weya ma kana أqل ruwaatihi أqل طبقاaتi ruwaatihi ثaلاثة iyuu ahaa halkan مashهوur kaloo waxaa jira almashهوur calى الأlسنة l yidhah أxaadiiث dadka carabkooda مashهوur ku noqotay marka شhuhradaa laftirkeeda waxaa jira أxaadiiث مashهوur ku ah calى أlسنة الcاamة axaadiid mashhuur ku ah calaa alsinati اlfuqahaa axaadiid mashhuur ku ah calaa alsinati allugawiyiin naxwiyiinta iyo kale wahaakada waa axaadiid marka afka un mashhuur iskaga noqotay kuwaas saxiixay noqon karaan daciifay noqon karaan munkaray noqon karaan mowduucay noqon karaan bal waxaan xadiidba ahaynba waxaanba xadiid ahaynba yaa carabka dadka inta iskaga faafo waxay u malaynaya inuu nebiga yidhiba sala allahu alayh ali wasalam oo kale kullu shay bacda salaadaa la yidhi kuleeyihin dadka caamada xadiiday u haystaan kullu shay bacda salaa laakiin waxaa weya mashhuur cala alalsina waay waxaas oo kale nacam ayb sakhaawi maqaasidulxasanaha wuxuu qoraa waxyaaba aanba xadiidba ahaynba oo dadka carabkooda laakiin say ugu noqnoqonaysa xadiid layskaga maleeya waxaa jira fuqahada agtooda wax iskaga caan baxayo hadda aan xadiidan ahayn waxaa ka mid a kullu qard kullu qardin jara manfacatan fa huwa riban oo kale qaacido waa iyo waxaan ujeedaa iyo tii kaloo maa laa nafsa lahu saa'ila wax yacnii cayayaanka aan dhiigga lahayn najaas inuusan ahayn shaygan wuxuu ku leeyay najaas ma ahan maa laa nafsa lahu saa'ila wax najaasa ma leh kaas ibraahim naqaciyaa laga soo guuriyey maba ahanba xadiid xadiiday u malaynaya dadka fiqiga yacnii furuucdiisa aad u barto laakiin aan axaadiidta waxa ka aqoonin waxaa ka mid a abqadu اlxalaali ila اllahi طalaaq oo kale xadiid weeyaan laak waa daciif walidaalika laakin waa mashhuur calى alsina mashhuur calaa alsinati اlfuqahaa waayo nin fiqi akhristoon aqoonin maba jiraba kaa soo maa ma leh luqawiyiinta nuxaadda iyo maxaa ku badan ayagana tacalamuu alcarabiyata wacalamuuha annaas wacallimuuha annaas tacalamuu alcarabiyata wacallimuuha annaas marka waa mashhuur cala alsina waa xadiidana ma aha iyo yacni ana afsaxu man nataqa bidaad daad ku dhawaaqa ana ugu fasaaxa ugu yani fasaaxo badan nebigu waa ahay sal lla l salam laakiin xadiid ma ahan kaas wahaakadaa nacam qolo walbaa marka xadiid unbaa mashhuur calaa alsinatihim ah kuwayaalkaas marka mashhuurka marka cala alsina lagu leeyahay ha u qaadanin inuu hal xugun leeyahay qad yakuunu صaxiixan waqad yakuunu xasanan waqad yakuunu daciifan waqad yakuunu min kalaami اlculamaa oo xadiidba inaanu ahayn zarkashi kitaabuu ka alifay albedru zarkashi altadkira fi اlaxaadiid اlmushtahira layihaha waxaana muuqata sakhaawi inuu ka horeeyey kan sakaawiya laakiin qabuul badan helayo aada caan u noqday wayulaqu waa la ilaaqaa almashhuuru mashhuurkii liladii cala ladii kii korkiisaa lagu ilaaqaa ishtahara caanbaxay fi naasi dadka dhexdooda ku caanbaxay min gayri shuruudin shuruud la-aan shuruuddaasoo tuctabaru la ictibaariyo shuruud la ictibaariyo la-aanteed marka kitaabkaas zarkashi atadkira fi alxadiid almushtahira iyo naadimka laftirkiisa imaamu suyuudi kitaab oo wuxuu leeyahay say laftirkiisa istidraak calaa maa faata cala zarkashiyi istidraak camal waa kitaabka zarkashi sakhaawina wuxuu leeyahy kitaab layraa almaqaasid اlxasana kaasaana aada caan u ah fii ma ishtahara cala alalsina waa maطbuuc waxaa ikhtisaariyey kitaabkaas oo sakhaawi cabdiraxmaan ibni daybic cabdiraxmaan ibni daybic ayaa ikhtisaariyey tamyiizu اطayibi min alkhabiid fima yaduuru cala اlalsina ayaa leedahay tamyiizu اطayibi min alkhabiid fima yaduuru cala اlalsina cabdiraxmaan ibni daybi ibni daybi alifay waa iska maطbuuc kutubtaasoo dhan wamaa rawaahu cadadu jamun yajib xaalaةu اجtimaacihim cala اlkadib famutawaatiru falmutawaatiru wamaa ay ladii xadiidkii rawaahu ay wariyeen cadadu cadad cadadkaas oo jamun fara badan kaas oo yejibu cadadkaas oo yejibu waajibsanayo ixaalatu ijtimaacihim cadadkaas oo yejibu oo waajibayo ixaalatu ijtimaacihim dadkaas tirada badan kulankooda mustaxiilnimadeeda calalkadibi been ay ku kulmaan cadad fara badan oy mustaxiil tahayba inay been isku wada raacaan falmutawaatiru fa huwa kaasi almutawaatiru mutawaatir weeyaan mutawaatirkii marka sidaanu ku sheegay wamaa xadiidkii rawaahu uu wariyo cadadun cadad cadadkaas oo jamun fara badan cadadkaas oo yejibu oo waajibayo ixaalatu ijtimaacihim kulankooda mustaxiilnimadiisa ay ku kulmaan calalkadibi been ay ku ijmaacaan marka mutawaatirkii laba shardi oo ka sheegay afartiisi shardi an yarwiya cadadun jamun cadad fara badan inay wariyaan wa an tajcala alcaadatu yacni waxaan ujeedaa ixaalatu ijtimaacihim cala alkadib oo inay dadkaasoo kale cadadkaa faraha badan inay been isku waafaqaan inay mustaxiil tahay maalan boqolaal qofaa ayaa basro xadiidkan ka sheegtay boqolaal kale mako boqolaal kale khuraasaan boqolaal kale shaam intaas inay been isku wada raacaan waa mustaxiil isku meelba ma degana maogtahay shardiga saddexaad ee mutawaatirka uu leeyahay waxay tahay an yakuuna muntahaahu ila alxisi shay xisiya waa inuu ku dhammaado cadadkanoo badan inay mustaxiil tahay been inay isku waafaqaan waxaa dhici karta laakiin shay maxsuusa inuunan u dhammaanaynin maxsuuska waxaan ka wadaa siduu sanadka u socdo u socdo ra'aytu waxaan arkay waxaan arkay yacni waxaan waxaan maqlay waa inay shay xisiya inuu ku dhammaado maxaa la diidaa maalan mutakalimiinta falaasifada waxay ku ijmaaceen qidamu lcaalam nadariye oy faker maskaxdooda ka keeneen waxaa jiro caalamkan weligiis waa jiri jiray xaadid ma aha qidamu lcaalam nadariyadaas haddaad aragta nin kastoo falsafo falsafi ah waa qabaa cadadkooda waa badan yahay haddana inay meel wada fadhiisteen saan aan aan samayna ma aysan dhihin laakiin maxaa ka maqanna shaygan aad keenteen xaggee ka keenteen waxaad maqasheen miyaa waxii ku maqasheen waxaad aragteen miyaa xisi kuma dhammaado sayani sanadkooda wuxuu iskaga dhammaadaan nadariyo wax maskax laga keenay kaas marka mutawaatir lama dhaho waxaa kale culamada ku daraan cadadkaa tirada badanna an yakuuna fii kulli dabaqaatihi dabaqaadkiisa oo dhan waa inay tirada saas u badnaato hadday meelna ku badan tahay meelna hal ama laba ku noqoto mutawaatir la dhihi maayo min bilow ilaa dhammaad cadadku marka waa inuu aad u fara badan yahay intaa markii la helo mutawaatirku marka wuxuu faa'iideynaya cilmi qaci ah waqowmun qolo xadaduu way xadideen waqowmun qolo xadaduu way xadideen bicashratin tobanay ku xadideen tirada wa huwa kaasi ajwadu mid wanaag badan weeyaan ladaya aniga agteyda aniga agteyda toban in lagu xadido ugu yaraan yacnii dabaqada ugu yar waa inay toban tahay hadday ka badato dhib ma laha laakiin wax hadda uun waxa iska waayo masalada daliil iyo hadda nin kastaa daliil unbau sheegayo laakiin daliil iyo madluul islaam ah waxaas mutawaatirku cadad fara badan unbaa loo shardiyaa wاlqowlu qowl biitnay cashirin labiyo toban aw amase cishiriina labaatan yuxkaa waa la xikaayoonam yuxkaa waa la xikaayoonayaa nacam wa arbaciina afartanna waa la xikaayooday ow amase sabciina toddobaatanna waa la xikaayooday wاlqowlu qowl biitnay cashara la yidhaahdo labayo toban ow cishiriin ama labaatan la yidhaahdo qowlka ku tacalluji yuxkaa waa la xikaayoodo waa la sheegay yani wa arbaciinana kadaa waa saasoo kale waa la xikaayoodo ow sabciina ama toddobaatanna waa la xikaayoodo yani cadadku inay toddobaatan ahaado afartan inuu ahaado ama ila dalik wa bacduhum qaarkoodna qad iddacaa wa bacduhum qad iddacaa fiihi اlcadam wa bacduhum cizatahu wahwa wahm wa bacduhum qaarkood qad iddacaa wuxuu sheegtay alcadama cadam buu sheegtay fiihi fi lmutawaatiri mutawaatirka dhexdiisa mutawaatir maba jiruu yidhi qaarkood wax mutawaatiroo shuruudahan haddii la fiiriyo xadiid ay ku dhaboobayso mutawaatir noqon karaa ma jiru yidhi qaar saasay dheheen wa bacduhum qaarkoodna cizatahu ay iddacaa waxuu sheegtay cizatahu nudratahu yaraantiisa oo wuxuu yidhi xadiid mutawaatira in la helo waa yar tahay naadir ayuu sheegtay wahwa iddicahaasna wahwa iddicaagaas sheegashadaasi wahamun waa ismoodsiin un rag wax ismoodsiiye un yani taxqiiq ma ahan buu leeyahay bal ee asawaabu sida sawaabka ah annahu mutawaatirku kaiirun inuu badan yahay waay wa fiihi fi lmutawaatiri walii aniga waxaa ii sugnaadee dheh fiihi fi lmutawaatiri mutawaatirka mu'allafun kitaab la alifay kaasoo nadiiru ifaayo kitaab marka wuxuu leeyahy marka aniga kitaab baanba ka alifay u leeyahy siyuudiyo axaadiidta mutawaatirka aan ku jamciyey kitaabkiisa waxaa la yihahda alashaaru اlmutanaahira fi اlakhbaari اlmutawaatira akhbaarta mutawaatirka ururiyey taqriiban ilaa saddex boqol iyo dhowr xadiid buu sheegay saddex boqol iyo dhowr meelahaasuu sheegay marka wuxuu leeyahay maya marka mutawaatir waa lala yahayna sax ma aha waa yaryahayna sax ma aha buu leeyahay laakiin haddii laga wado waa yaryahay binisbati ligayrihi aaxaadka iyo mutawaatirka aaxaadkaa badan de kaas waa sax wa bal ee asawaabu sida sawaabka ah annahu mutawaatirku kaiirun weeyaan mid badan wali aniga waxaa ii sugnaaday fiihi mutawaatirka dhexdiisa mu'allafun kitaab nadiirun ifaayo hamsun wa sabcuuna rawow man kadaba ومنهم الcشhرة ثuma اnتaصبa lahaa xadيiث الرفع لليدyن والxawض والمasح عlى الخفayn خمس شaن iyo وسبcuuنa تoddobaatan تoddobaatan iyo شaن ya rawow weriyeen man kadaba xadiiثu man kadaba man kadaba calaya متacamida toddobaatanaa warisay buui wa minhum waxaa ka mida toddobaatankaasina alcashraةu tobankiibaa ka mida toddobaatankaasina tobankiibaa ka mida tobankii yacnii jannada loogu bishaareeyey iyagoo noolaa nebiga ka wariyeen buu leeyahay alcasharatu اlmubashariina lahum biljanna yaa ka mid ah uma markaa dabadeed intasaba waa u abti waxaa u abtirsaday lahaa lilmutawaatiri mutawaatirkii waxaa u abtirsaday xadiidu rafci lilyadayni xadiidka arafcu rafculyadeynka yacnii nebigu markuu salaada tukanaya inuu gacmaha qaadi jiray yaa u abtirsaday wاlxawdi xadiiu اlxawdi xawdka xadiidkiisiibaa u abtirsaday wاlmasxi xadiiu اlmasxi baa u abtirsaday cala اlkhufayni intaasba waa axaadiis wada mutawaatira ibnu xajar wuxuu yidhi mima tawaatara xadiiu man kadab waxaa ka mida waxyaabihii tawaaturay xadiiu man kadab wman banaa lilaahi beytan waxtasab xadiidkii man banaa lilaahi beytan bana allaahu lahu milahu fi اljanna xadiidkii ahaa waru'yatun shafaacatun wاlxawdu waru'yatun shafaacatu wاlxawdu wamasxu khufayni wahaadihi bacdu qaar ka mida mutawaatirka waa intaas wayaalkaas o dhan marka axaadiis mutawaatira walibni xibbaana alcaziizu maa wujid bxadihi saabiqi laakin lam yujid walibni xibbaana ibnu xibbaan waxaa u sugnaaday qowlkan alcasiizu casiisku maa wujida lama helin saasuu leeyahay ibnu xibbaan bixaddihi laguma helin xadkiisii assaabiqi soo hormaray xadkiisii soo hormaray yani tacriifkiisii soo hormaray oo maa rawaahu hanaani ma lagu helin mutawaatir buu yiri laakiin lagu noqoye lam yujid ma hagaajininu yiri nacam ay maa ajaada yujid min ajaada yujiidu ajaada yujiidu laakiin lagu noqoye lam yujid ma hagaajinin si fiican waxma yeelin waa gefay halkan marka ibnu xibbaan wuxuu leeyahay casiiz oo tacriifkii aan soo marnay maba la helinuu yidhi nacam laakiin ibnu xajar wuxuu yidhaahdaa tafsiil ha la geliyo ibnu xibbaan hadduu ka wado haddii uu ka wado casiiz lama helin bimacnaa xadiid nebiga ay laba ka warisay labadaasna laba ka sii warisay labadaasna laba kale ka sii warisay oo laba labadaas go-an ku socdo ma jiro waa sax haddii warkiis uu sidaa yahay wejbuu yeelan karaa laakiin haddii uu leeyahay casiizoo dhanba maba jiraba ilaa casiiz ma ogtahay hal suuroo ka mida waay suuradaas ee casiiz waxaa la yidhaha xadiidka dabaqada ugu yar ay laba tahay waxaa dhici karta xadiidkani saxaabada nebiga ka warisaa inay shan tahay laakiin waxaa ka sii wariyay iyaga labo uma saddexaa ka warisay xadiidka noocaas maxaa lagu tilmaamay casiis baa la dhahaya mar haddii dabaqada ugu yar ay laba tahay kaasoo kale waa la helay waana la heli karaa walilcalaa'iyi jaءa fi lma'huuri duu wasfay اlcasiizi wاlmashhuuri walilcalaa'iyi xaafid اlcalaa'i khaliil bnu kiikaldi ayaa la yidhaha khaliil bnu kiikaldi اlcalaa'iy xaafid اlcalaa'i waa nin kutubo fara badan loo usuulka xadiidka aad u yaqaana nacam xaafid usuuli abuu ahaa nacam ciraaqi sheekhiisu ahaa nacam xaafid alciraaqi ayuu sheekhiisa ahaa nacam marka aada musanafaadkiisu aaday u nafci badan yihiin wa min musanafaatihi aaday u fara badan yihiin waxaa ka mida yacnii cumuumka siyaqulcumuumka kitaabu ka alifay usuulka qowlka saxaabiga xujiyadiisa iyo kitaab risaalow ka alifay xadiidu dilyadayn kitaabuu ka alifay nadmu اlfaraa'id lima tadamanahu xadiidu dilyadayn min alfawaa'id la yidhaahdo wuxuu ka alifay qawaacid اlfiqhiya madhabka shaaficiga qawaacidda oo u laabto kitaab la yidhah almajmuuc اlmudhab fii qawaacid اlmadhab oo laba mujalado maطbuuc u alifay waa fara badan yihin marka waxyaabaha uu leeyahay waa nin mutamakin ah xadiidka iyo yani usuulka labadaasba hadduu u gacan qaada yani aad loo loola yaabayo walilcalaa'iyi xaafid alcalaa'i waxaa u sugnaatay jaaa waxaa yimid tanaa u sugnaatay maqaaladan uu leeyahay isagana jaaa waxaa yimid fi lma'huuri qowlka culummada laga soo guurinayo ma'huurka hadda kama wada nebigaa laga soo guurinayo ma ahaynu ka wadan fi lma'huuri yacnii qowlka culummada laga soo guurinayo duu wasfay lcasiizi ama fi lma'huuri xadiidkaba dhexdiisa waxaa laga helay xadiiun baa laga helay xadiid xadiidkaasoo duu wasfay alcasiizi casiiska iyo almashhuuri mashhuurka labadiisa sifaba u saaxiib ah yani calaa-i wuxuu leeyahy waxaa la heli karaa xadiid casiis iyo mashhuur isku noqon kara hal xadiid yani xadiidkaas marka muxuu ka wadaa wuxuu leeyahay haddii xadiidka sanadkiisa dabaqaatu sanad dabaqo ka mid ah ay laba tahay maalan taabiciinta warinaysaa laba ah ayaga waxaa ka sii wariyey shan nin saddex nin xadiidkaas waxau wataa laba sifo laba wasfo wasfigii casiiskana waa wataayo dabaqada ugu yar waa laba wasfigii mashhuurkana waa wataayo dabaqo ka mida sanadkaa saddex qof ah saddexa mogtahay marka xadiidka noocaasoo kale waxaa la dhahayaa alcasiizu mashhuurun baa la dhahayaa buu leeyahy waa casiiz waana mashhuur laakiin waa qowl iska shaan qowlkaxadiid marna casiiz mashhuurna isku ama la helaayo walilcalaa'iyi calaa'i waxaa u sugnaatay jaa-a fi lma'huuri ma'huurkii waxaa ku timid xadiiun xadiidun xadiid xadiidkaasoo duu wasfayi lcasiizi walmashhuuri casiiskii iyo mashhuurka labadiisa sifaba wato wabiاllahi towfiiq wsal اllah wslm calى nabiyina mxamed wcalى alihi wsaxbi wslm